فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah agaasimaha hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i eda oo maanta booqday kenya isagoona wadahadalo la yeeshay madaxweynaha dalkaas iyo madaxa sirdoonka kenya nuuradiin xaaji qodobadii ay ka wada hadleen qaarkood oo saameyn ku leh geeska afrika oo ay warbaahinta tabisay ayaan dhuwaxa idinkugu haynaa shariif sheekh axmed oo weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha dowladda federaalka kuna eedeeyay keligii talisnimo iyo inuu dalku u horseeday xaalad hubanti la-aan ah barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sidoo kale dhuuxa caawa inta uu socdo qodobadaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka la baxay somalilan oo xasuuqii ay ciidankiisu ka geysteen magaalada lascaanood ku tilmaamay wax iska caadi ah isagoon dhanka kala qiray inuu hakad galay heshiiskii ay la galeen etoobiya waraysi uu bixiye uu kaga hadlay qodobo muhiim ah ayaad caawa dhow waxa ku maqli doontaan maxaa kala socotaa inta jeer ee ay sanadkan musiibooyinka duufaanuhu ku dhufteen maraykanka maxaa u sabab ah duufaantan iyo masaa'ibta ku soo badanaysa maraykanka warbixin mowduucaasi ka hadlaysa ayaad barnaamijka caawa kaga bogo doontaan in odayaal etoobiyaan ah soomaalida ku matalaan shir jigjiga ka dhacay maxay uga dhigan tahay shacabka soomaali galbeed aqoon-yahan aan mowduucan ka waraysnay ayaad caawa kaga bogo doontaan barnaamijka waxgaradka gobolka hiiraan oo si adag uga hadlay qorshaha dowladda federaalka ay ku doonayso inay dadka lacago siyaado ah uga qaado ee diiwaangelinta lagu sheegay waxgaradka hiiraan oo arrinkaasi si adag uga hadlay ayaan barnaamijka caawa idinkugu haynaa waxaan ka marnayn warkii caalamka iyo xubintii caafimaadka
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
وهجاج waxay caawa taariikhda hijiriyada dhegaystayaal ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha afaraad sanada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa sagaal iyo labaatanka bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatanka qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan ayaan goordhow idiin soo gudbi doonaa ugu horeyn waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka waxaa habeen walba barnaamijka xubintan inuugu soo jeediya waryaheena cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi wararka inaga soo gaaraya waqooyiga marinka godoonsan ee khaza ayaa waxay ku waramayaan in ciidamada saynada yuhuudda ee duuqenaad u xoogan ku beegsadeen guri ay degan yihiin dad shacab ah waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo soo qoys ahaa halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo fara badan iyadoo saacadii la soo dhaafay ciidamada yuhuudda ay duuqimo kala duwan oy ka geysteen marinka khaza ku shahiideen wax ka badan boqol toban iyo shan ruux oo shacab ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen boqolaal ruux oo kale agaasimaha xafiiska warfaafinta ee maamulka khaza ayaa warbaahinta maxalliga u xaqiijiyey in sagaashan iyo saddex qof oo falastiiniyiin ay shahiideen ku dhowaad afartan kana nolol iyo geeri lagu laayahay kadib markii yuhuudda ay dadkaasi ku duqaysay guri shan dabaq ah oo ay degan yihiin hal qoys kaasi oo ku yaala deegaanka beytlaahiya ee dhaca waqooyiga marinka khaza xildhibaanada yuhuudda ayaa soo saaray amar hay-adda nurwa looga mamnuucayo guud ahaan dhulka falastiin baarlamaanka yuhuudda ayaa ansixiyey sharci dhigaya in hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan gargaarka iyo arrimaha qaxootiga inaysan ka howlgeli karin daanta galbeed marinka goodoosan ee khaza iyo weliba dhulka iyagu xooga koystaan kadib kulmaan loo kala kicin oo uu yeeshay aqalka konsistiga ee baarlamaanka yuhuudda ayaana lagu soo saaray hindisaan cusub ee lagu sharciyeynayo in dadka shacabka ee reer khaza iyo guudahaan falastiin aanin wax gargaara la gaarsiini karin xildhibaanada baarlamaanka yuhuudda ayaa xalay fiidkiisa aqlabiyad loogu codeeyey laba sharciyo oo asal lahaan mamnuuc ka dhigaya in hay-adda norway ka sii sheeqayso marinka khaza iyo daanta galbeed xilligan uu dunida ka qayli dhaaminayo xaaladda bani'aadamnimee dadka reer khaza sharciyadan ayaan si baan loogu xakameynayaa dhaqdhaqaaqyada hay-addan ee khaza daanta galbeed iyo dhulka iyagu xooga koystaan sharciga hore ansixiyeen sagaashan iyo laba xildhibaan ayaa hay-adda ka mamnuucay inay ka shaqayso gudaha dhulka maamulka yahuuda halka kan labaad oo siddeetiyo toddoba xildhibaan ay u codeeyeen lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqyadeeda daanta galbeed iyo khaza sharcigan ayaana mas-uuliyiinta gobolka ka hor istaagaya in lala shaqeeya hay-addaasi hay-adda norwayana waxay waxbarasho daryeel caafimaad iyo gargaar ay siisaa malaayiin falastiiniyiin ah oo ku nool khaza daanta galbeed jordan lubnaan iyo suuriya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda shiicada iiraan ayaa xaqiijiyey in yahuudda ay la soo xidhiirtay kahor weerarkii dhowaan dhacay weerar sabtigii lasoo dhaafay uu maamulka saynad yahuudda ku qaaday dowladda shiicada iiraan ayaa laga helayaa tafaasiil dheeriya iyadoona caddeemo yaable ay bixiyeen mas-uuliyiin labada dhinac ka tirsan saacada kahor inta uusan weerarka dhicin ayay saraakiisha maamulka saynad yahuud usii sheegeen madaxda dowladda shiicada iiraan iyagoona ku wargeliyey inay weerar ku soo yihiin wasiirka arrimaha dibadda holand ayaa sheegay in yahuudda ee dignin hordhaca u sii marisay iiraan waxayna ku tidhi ogaada in cawasaqda dhexaan idin soo weerari doono balse ha isku dayin inaad jawaab celin bixisaan ayaa lagu yidhi fariin uu ra-iisul wasaaraha yahuud u diray madaxda iiraan arrinta cusub ayaana ah in markii ugu horreysay ee dowladda shiicada iiraan xaqiijisay saxnimada arrinkan cabaas aragji oo ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda tehraan ayaana saxaafada u sheegay in yahuudda ay ku soo wargelisay weerarka wuxuuna intaa ku daray in sagaashan boqolkiiba ay fisheen weerarkaas balse uga dhinteen afar qof oo uu hal ruux shacab ahaa caddaymaha wasiirka ayaana gilgelay baraha bulshada waxaana xusid mudan in iiraan ay sidan oo kale yahuudda usii wargelisay inay weerar ku soo tahay dad tahriibayaalla ayaa ku dhintay xeebaha dalka liibiya kadib markii dooni ay la socdeen ay ku degatay badda dhexdeeda dooni ay la socdeen dad tahriibayaalla ayaa waxay ku degatay xeebaha dalka liibiya siday warar ku sheegayaan doontan ayaa waxaa saarnaa saddex iyo toban tahriibayaalla dhammaantoodana u dhashay dalka masar waxayna doontani ku degatay meel qiyaastii lixdan kilomitir dhanka bari ka xiga magaalada dobruq ee dalka liibiya xogaha la helaya ayaa waxay sheegayaan in labiiyo toban ruux oo dadkaasi ka mida ay geeriyoodeen waxaa keliya dadkaasi ka badbaadiyey hal ruux kaasoo ay soo samata bixiyeen muusasaadka ka shaqeeya badbaadinta taariibayaasha ee dalka liibiya uu fadhigoodu yahay waddamada ku yaala waqooyiga afrika oo ay ku jiraan liibiya iyo tuunis ayaa wajahaya dhibaatooyin dhanka tahriibka oo kasii daraysa waxayna noqdeen barta ugu weyn ay ka bilowdaan tahriibayaasha afrikaanta ah jabhadda fano ayaa waxay qaramada midoobay iyo midooda afrika ka dalbatay in ethoobiya loo soo diro ciidamada nabadilaalinta xilli ay meel xun gaartay colaadda hubaysan ee ka aloolsan waddanka ethoobiya ayay qaar ka mid ah qowmiyaadka ugu tunka weyn waddankaasi waxay codsadeen in waddanka loo soo diro ciidamada shisheeye mas-uul sarwo ka tirsan jabhadda amxaarada ee fano ayaa ku baaqay in ciidamo nabadilaalinaasi degdegaa loo geeyay ethoobiya sababo la xidhiidha xasuuqa daran ay shacabka kala kulmaan milatariga ka marqaata abiy axmed sida uu hadalka u dhigay ninkan ayaa wuxuu qaramada midoobay iyo midooda afrika ka dalbaday inay faragelin ku sameeyaan xaaladda argagga xale ee gobolka ka taagan ayna u soo diraan ciidamo nabadilaalin ah waxaana uu sidoo kale sheegay in gobolka amxarada uu dagaalka ka holcayo muddo sanad ka badan dadkan ay wajahayaan duqeymaha ciidamada ethoobiya iyo macluul aad u daran mas-uuliyiinta jabhadda fano waxay ka shanqariyeen inuu jiro kufsi kumanaan dumar ah iyo afduubayaal kale oo ay geysteen ciidamada abiy axmed wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag agaasimaha hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i e da william barnis ayaa maanta waxa uu booqday waddanka kenya isagoo wada hadallo la yeeshay madaxweyne william ruuto iyo madaxa sirdoonka kenya nuuradiin xaaji shan maalin ka hor sidaan oo kale waxaa kenya booqday madaxa hay-adda sirdoonka ingiriiska ee m i six richard more isla maalintii xigtayna waxa uu booqday etoobiya marka oo ay warbaahinta etoobiya sheegtay arrimaha uu kala hadlayay sirdoonka etoobiya inay qeyb ka tahay amniga badda cas reer galbeedku waxa ay saluugsan yihiin heshiiska siliid baarista oo ay turkidu ka bilaabeen xeebaha soomaaliya waxaa la leeyahay waxay u muuqataa inay jirto wax ay u baahan yihiin c i e da iyo m i sigisku inay ogeysiiyaan dalalka gobolka dhowaan ergeygaarka ah ee maraykanka u qaabilsan arrimaha yemen tim landrinkin ayaa u sheegay hogaamiyaasha carabta oo ay ku jiraan sacuudiga imaaraadka carabta iyo cumaan inay isku diyaariyaan howlgal ballaaran oo uu maraykanka iyo xulafadiisa ku doonayaan inay ku burburiyaan xuutiyiinta yemen ujeeddada ugu weyn ee reer yurub iyo maraykanka ayaa ah sidii ay saami uga heli lahaayeen boobka khayraadka soomaaliya iyo in looga dambeeyo heshiisyada caalamiga ah oo ay dowladaha gobolka la gelayaan dowladaha loogu yaro quwadaha dhexe
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan ku guda jirnaa madaxweynaha maamulka la baxay somalilan ayaa xasuuqaya ay ciidankiisu ka geysteen magaalada laascaanood wuxuu ku tilmaamay wax iska caadi ah isagoon dhanka kala qiray inuu hakad galay heshiiskii ay la galeen etoobiya isagoo waraysi siinaya warbaahinta ingiriiska ayuu muuse biixi oo ah madaxweynaha maamulka la baxay somalilan wuxuu ka hadlayay duulaankii ay ku qaadeen magaalada laascaanood kaas oo ay ciidankiisu ku xasuuqeen dad rayid ah wuxuu ku jeesjeesay dhiigga dadka shacabka ah oo ay daadiyeen ciidankiisa kaas uu ku tilmaamay wax iska caadi ah adduunka oo dhanna ay dagaaladu ka socdaan oo aysan ku koobneen laascaanood iminkana qadiyadeeda ay uga muhiimsan tahay doorashooyinka laascaanood dhibaataa ka dhacday dagaal baa ka dhacay de waxaa somaliland halkaas yaala iminka doorashaa ujeedaa iyadoo ma jeedo doorashada horta dhamaato qorsheega baan kuu sheegaya idaacadda bisaan ka fahayan qorsheega tembarbaahinta maxaan u sheega waxaan iminka doorashaan hayaa soo maaha dhibaatay dhacdeen waa la odogi ay dhibaato taagan tahay markaa xalkeeda ilaa dadka dhibaata waa dhacdaa nabadina waa dhacdaaye waa xal u yaallaa dadka ay ka dhexayso dhibaatada caadi baa marka dal aan dhibaato ka jirin ma jirto maraykanka mise maalulba lagu dilaa arday isku dhigana sameyaan lagu layn maalulba macid baad ayaa tirahdaa dhibaataa dhacdaa qaylisa dal aanu ka socon dagaal ma jiro khilaaf dhexdood aanu ka jirin khilaafyada adduunku bay ka mid tahay waana la xiriiri doona dhibaata waa dhacdaa waa la bogsiya mar wax laga weydiiyey heshiiskii xaaraanta ahaa oo ay la galeen dowladda xabashida etoobiya ayuu muuse biixi wuxuu qiray inuu hakad galay heshiiskaas sababa ku aadan kacdoonnadii dhinacyada kala duwan lahaa ee uu sababay is-afgaradkii ay la galeen etoobiya muuse biixi wuxuu sheegay in xasan sheikh uu doonayo in wax laga weydiiyo dhul uusan isaga xukumin taasna ay tahay mid khalad ah waxaa keliya ay isku hayaanna ay tahay in uu isaga bixiyo badda soomaaliya adaagiga waran qoladii niman wariyaasha warboobki wax kale kaa shaqaysaan maantana xagga jirtaa maantana xagga jirta laakiin anugu intaan awhayay halka jirtaa kuu sheegi halka wax maraya halkii uu yaalay u yaala weli lama seexin heshiiskii afgarisfahamkii buu taagay waxaana loo qolo walba ku fiirsanaysaa oo loo wadaa goortii la seexi lahaa inuu dhammaado muxuu hakaday buuq badan baa ka kacay waar waxa saameeyey adaa sheegi doonee laakiin waxaa ka kacay buuq badan garta cuyub ma taqaana cuyub unaq garta cuyub unaq ma taqaana hadda adin wad garanaysaa oo garta kaale aragteen uu kaaleeyahay cuyub baa loo naqaa soo maha meelaa loo joogin baa laga fadkadiya xasan sheekh baa dagaal iclaamiyey oo qoladaa etoobiya isku qaaday mashkalada m o u yuu dhex yaalla adaan ku weydiinayaa wariyaashii xeerkiin waxa weeye anagu waxba kama joogno adigu war hadale xasan sheekh etoobiya isku qaaday etoobiya cid ba heshiis la gashay somaliland lahaa xasan wuxuu somaliland ma aqaano ma arkaayo waa qol yaroo goor yaroo aniga kamid ma hadli karaa waxna weydiin maayo etoobiya maxaad ula gashay heshiiska dhulkayga waad boobaysaa wuu ku daray qolooyin kaloo laga filina way ku dareen marka etoobiya annagaa wada galay ninka wax ka qaba annagaana soomaali wada ah dhulkan uu sheeganayo somaliland ka hadlaayana mana iman karo kamana taliyo wuu ogyahay afar iyo soddon sano kala madax banaana dee markaa dagaal baa la aloobsaday oo masar baa timid oo buuq badan baa la abuuray oo waxaan u malaynayaa dee inay taasi dheeraad ahayd xalla aanay noqonin dhul aanu xukumin oonu haysan bu leeyahay aniga hala soo weydiin aniga aan bixiyo aan xukumo dee dhulkiin shaqaysku maryihiin halkaasaanu kala joognaaye afragaadiya ceeb iyo colaad mooyaane inuu soo diro mooyaane de halkan dhul kama bixin karo mana xukumo kolkaa maanta awooddan uu la wareegeysanayo waa khalad dadkana wuu la goynaya murankana wuu sii dheereynaya colaadana wuu sii dheereynaya somalilandna cidina rabitaankeeda ka bedeli mayso heshiisyada caalamiga imisay socdaan toban labaatan qaar baa ka dhig waxaa ujeedada fog lahoo istraatijiga odhan bay waqti badan bay qaataa marka adigu maxaa loo saxi waayay maxaad odhanaysaa waa caalami xagga iyaga heshiiskayaga dheer oo annaga amrumayno oo wax isku diidiidan ma cid kale oo caalamkaa waxaan ku jirta heshiis waqti bay qaataa sababta dee adaa journalist oo investigative oo b b c aad bay waxu dhamaadhaa soo hel adigu adaa ii sheegi doonaa markan waqtigiisu qaadanaya laakiin waxaa dee idinkaa su-aalaha bal ii soo hel annaga ka faa'iidaystaa wixii meesha ku jiray heshiiska dee labada dowlad baa ka heshiya waqtiga saxeexaya oo hadday ka noqoto maxaa ku jira heshiis baa laga kala noqdaa maxaa dhibaataa maxaa somaliland soo gaaraya heshiis baa la galay iyadoo oo waxaan buu jiro xagee baan anagu isla garan weyna akhirka kan ma yaree kan ma yaree labada heshiis oo heshiiska ugu dambeeya agreementka wuu socdaa marka haddii la kala noqdaa waa timbad imisa heshiis baa la holiyaa laga taga muxuuna yeelaya annaga
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waahagaag qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka waxaa aalaaba inoo soo jeediya xubintan doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor waa maxay cudurka loo yaqaano colosistitis halkee buu ku dhacaa waa maxay saameyntiisa maxaase tale ah oo aad ka bixin lahayd بسم الله الرحمن الرحيم وسؤال آدي آد مهم واه cholecystitis is an inflammation of the gallbladder that occurs most commonly because of the presence of stones in the gallbladder or an obstruction of the cyst duct macnada waxaa laga wadaa xamiitada ku taalla beerka hoostiisa oo waa qariirad yar ama waa kiish yar oo lagu keydiyo maadada loo yaqaano bile oo lagu sameeyo beerka marka waa muhiim oo waxaa la wixii anaga dufan aan cunno ayadaa jirka u burburisa marka xamiitadaas haday bararto baa loo yaqaanaa cholecystitis waxyaalaha u badanoo sababa marka waxay noqonaysaa inay mar dhagax uu galo ama maahana tuubooyinka ee baylka ka soo qaada inay xirmaan boqolkiiba sagaashan marka xamiita xanuunsatada aragtida waxaa loo yaqaanaa waa dhagax tobanka soo hartana waa baylka oo dhex istaaga ama socon waayo ku dhex qalala dhibaataasay ku imaadaan waxyaalaha markaas sababo ugu badan waa uun dhagaxaas iyo obstructionka inay xirmadaan xididada kasoo qaado ama dhuumaha ayada kasoo qaado baylka ama maahan inuu baylkiiba dhex istaago ayada ka bixi waayo calaamada lagu garana waxaa kamid ah qofka inuu boga qaybtiisa kore ama meesha laabxusha loo yaqaan uu ka xanuuno xanuunkaasna uu ku faafo ilaa garabka midig salkiisa waxaa kaloo lagu gartaa xanuunka uu ku faafo ilaa kilida waxaa kaloo lagu gartaa matag iyo lalabo wax kastoo afka u geliya ah ka dambeyso qandho waa lagu arkaa masabadna danqasho xamiitin aan la riixi karin waxaa lagu gartaa cagaar shuucda ama calaamada indhaho cagaarta qofka waa lagu gartaa cudurkan calaamadiisa ugu muhiimsan waxyaala lagu gaaro waxaa kamid a ama lagu garto ama go-aan looga gaaro ultrasound oo abdominal ah c t scan m r i l f t urinalysis and x-ray inta waa la isticmaalaa maamulidiisa cudurkani ama daaweyntiisa of macotherapy daawo caadiyu leeyahy isbitaalkana way taallaa saddex baan u kala baxdaa in daawo la siiyo qofka heerkiisa lagu sii daawo in qofka isagoo la isticmaalaya qalab casri ah gudaha la tago la dilaaciyo xididadii laga daadsho ama dhacaanka laga daadsho xamiitada laftigeeda iyo in la bixiyo xamiitada ugu dambeyn haddii inta kale lagu guuleysan waayo intaasba way jirtaa cudurkan waa cudur hadda faafayo xamiitadana koleyto dadka way fahmaan oo waxay u yaqaanaan qaraartada ama baylkaas qaraar meeshuu ku jira waaye waa mahadsantiin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhow waxaa waraysiiyada qeybihiisa dhexe ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay maxaad kala socotaa inta jeer oo ay sanadkan musiibooyinka duufaanuhu ku dhufteen maraykanka maxaa sabab u ah duufaanta iyo masaa'ibta ku badanaysa maraykanka warbixin qodobkaasi ku aadan waxaa inoo soo jeedinayaa farxaan cali cabdulaahi
duufaantu waa mid ka mida ciidamada allaah ee uu ku ciqaabo cidduu doono oo addoommadiisa ka mid ah kadib markay balmaraan awaamiirtiisa waana makhluuq aad u awood badan oo muddo kooban ku burburin kara magaalooyin kumanaan sano lagu soo tacbayey duufaantu waxay ku socotaa amarka allaah isaga ayaana saqira wuxuuna awood u leeyahay inuu ka yeelo dabaylaha xoogga badan kuwa nimco inoo soo waarida oo ay ka mid tahay roobabka iyo bacriminta dhirta taas cagsigeeda wuxuu ka dhigi karaa cadaab iyo halaag kaas oo galaafta waxa arlada guudkeeda saaran khatarta duufaanadu waxay aad u daran tahay laba xili kan koowaad waa markay duufaantu sababto inay kor u kacaan mawjadaha badda oo ay ka dhashaan daadad ku soo rogmada dhulka kaas oo keena burbur baaxad leh oo weyn midda labaadna waa roobabka xooggan ee la socda dabaylahaas iyadoo xaddiga roobka da'aya wakhtiga ay duufaantu dhabanayso uu la mid yahay xaddiga roobka da'a sannadkoo dhan taasoo sidoo kale keenta fatahaadyo dhibaato badan u keena noole kasta duufaanadu waxay sannad walba ku dhuftaan waddamo badan oo ay ka mid yihiin waddamada sheegta inay horumareen oo ay khibrad iyo aqoon wax ku ool ah u leeyihiin la tacaalidda musiibooyinka dabiiciga ah haddana waxa ay kala kulmaan duufaanta khasaare naf iyo maalba leh waxaana ka mid ah waddamadaas dowladda maraykanka taas oo martigelisay duufaanadii ugu saamaynta badnaa ee ku dhuftay waddamada galbeedka dowladda maraykanka ayaa caan ku ah la dagaalanka islaamka iyo ehelkiisa dalkan oo ka kooban ilaa iyo dhowr iyo konton gobol ma jiro gobol ka badbaaday duufaanadan saamaynta ku reebay dadkii degganaa dhulkaasi dalkan maraykanka ee ay ragaadiyeen musiibooyinku marka laga taariikhaynayo duufaanadii soo maray waxaa laga soo bilaabaa bartamihii qarnigii sagaal iyo tobanaad markaas oo ay duufaan daadad wata ku dhufatay koonfurta gobolka lusiyaana ee dalka maraykanka duufaantan ayaa sababtay dhimashada dad badan oo ku qarqoomay daadadkii ka dhashay roobkii duufaanta waxaana burburay dhismayaal badan qaar ka mid a magaalooyinkii wakhtigaasi la degganaa ee gobolkan ayaa maanta ah dhul lamadegaan ah oo haawanaya inkastoo duufaanada dalkan ka dhaca celcelis ahaan ay gaaraan kun iyo laba boqol oo duufaan sannadkii haddana waxaa dabayaaqadii qarnigii tegay ka dhacay duufaanno aad u badan kuwaas oo ay ugu saameyn badneed duufaantii dhacday agoosto kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii duufaantan ayaa galaafatay nolosha dad badan oo amerikaan ah halka ay ku barakaceen tobanaan kun khasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay ayaa lagu qiyaasay labaatan iyo shan bilyan oo dollar cabirka xawligeeda ayaa kor u dhaafay boqol iyo konton meel saacaddiiba wax yar uun kadib duufaantaas waxaa haddana dalka maraykanka iyo dalal jaar la ah ku habsaday duufaan kale oo socotay sagaal iyo toban maalmood taas oo sababtay dhimashada sagaal iyo toban kun saddex boqol labaatan iyo shan qof halka ay ku dhaawacmeen ku dhowaad hal milyan oo qof kadib markii daadad ay duufaantu wadatay ay sababeen dhulgo baaxad leh oo ka dhacay koonfurta gobolka florida ee dalka maraykanka iyo dalal kale oo deris la ah kadib duulaamadii isxigxigay ee uu maraykanku ku qaaday waddamada islaamka dad badanna uu ku laayay wuxuu allaah dalkooda ku salliday musiibooyin aan kala joogsi lahayn sannadkii labada kun iyo shanta waxaa maraykanka ka dhacay mid ka mid ah shanta duufaan ee ugu dhimashada badnaa dalkaasi kadib markii ay daadad xooggan oo ay duufaantu keentay qarqiyeen boqolkiiba siddeetan gobolka lusiyaana ee dalka maraykanka taas oo sababtay dhimashada ku dhowaad laba kun oo qof isla sannadkaas waxaa haddana maraykanka ku dhuftay saddex duufaan kuwaas oo sababay khasaaro maaliyadeed oo aad u badan duufaanadan ayaa socday ku dhowaad laba bilood hay-adda miyaami ee ka faaloota arrimaha musiibooyinka waxa ay ku sheegtay qoraal ay soo saartay sannadkaas inuu ahaa sannadkii ugu duufaanada badnaa ee soo mara taariikhda maraykanka sannadkii labada kun iyo toddoba iyo tobanka ayaa isna noqday sannad kale oo aysan dadka ameerikaanka ah ilaawi karin sannadkan waxaa dhacay duufaanno waaweyn oo cabirkooda lagu qiyaasay shan digrii duufaanadan ayaa noqonaya kuwii ugu horreeyey oo gaara cabirka xawaaraha socodka saddex boqol kilomitir halkii saac hay-adaha la socodka isbeddelka cimilada ee dalka maraykanka ayaa sheegtay in duufaanadii ku dhuftay qaar ka mida gobollada dalka ay sababeen dhimashada ku dhowaad saddex kun oo qof halka ay jiraan dad la waayey oo loo badinayo inay daadadku qaadeen duufaantan waxay ku qiyaaseen inaysan dalka soo marin mid iyadoo kaleeta ah muddo qarniya quburada xarunta cilmibaarista ee enki oo sheegta inay ku takhasustay maaraynta musiibooyinka ayaa sheegay in khasaaraha maaliyadeed ee gaaray gobolka florida sannadkaas oo keliya uu dhan yahay boqol iyo siddeetan bilyan oo dollar dhismayaasha ay saamaynta ka soo gaartay duufaanadaas ayaa lagu qiyaasay inay gaarayaan nus milyan guri waxaana duufaanada aan ka soo sheekaynay ugu dambeeyey duufaanada ay ugu magacdareen helen iyo milton kuwaas oo sannadkan labada kun iyo afariyo labaatanka gudihiisa ku dhuftay dalka maraykanka haddaba waxaa isweydiin leh maxaa sababay inay duufaanada ku soo laalaabtaan dalka maraykanka su-aashan waxaan hordhignay sheekh cali katiin oo ka mid ah culimmada diinta islaamka walaalkaa mahadsantaha jasaakalllahu khayran ee su-aasha jawaabteedu waxa weeyaan maraykanku waa hoggaanka caalamka ku hoggaaminaya sharta ilxaadka iyo xadgudubka waxaa dhacay ad arkaysaan ee dadka muslimiinta la xasuuqayo la baabi'inayo ilmaha iyo marasta iyo odayaasha duqoobay iyo dadka la baabi'inayo oo gantaalaha iyo waxa weeyaan nuuc kastoo fataakaho waxlaaya lagu baabi'inayo waxaa dabada ka riixaya hawshaas ee wadaa waa maraykanka wey marka fasaadka caalamka oo dhan ayay ka shaqaynayaan taasi marka waxay sabab u noqotay inay damaar uu ku dhaco oo ilaahay subxaanah wa tacaala uu ku sallido duufaano iyo qalalaaso iyo meel kastaba maadaama ay adduunkii fujuur ka wadaan ay fasaadinayaan ardi ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu ku ciqaabay waxaas ay ka shaqaynayaan wa kadaalika najzi lqowma almujrimiin dadka mujrimiinta ee dembe xambaaryada ah ee fasaadka ka shaqaynaya ilaahay wuxuu ku abaalmarinaya wixii qoomankii ka horreeyey reecaad oo adduunkan fasaad ka waday iyo kuwii la midka ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa dammaariyey dammaar iyo halaag ayuu ku riday marka taasna kama foga maanta waxa ay samaynayaan kuwan wey akufaarukum khayrun min ulaa'ikum am lakum baraa'atun fi zubur magaaladii hore ee ilaahay subxaanahu wa tacaala markay duqyaankii kibirka la yimaadeen ayay kuwaani ka fiican yihiin kama fiicne waa ka xun yihiin wey marka wakadaalika akhdu rabbika idaa akhada alquraa wahiya daalima ina akhdahu aliimun shadiid marka wax ka daran insha allahu tacala waa u dhimman yihiin marka waxa ay arrimahaas ugu dhacayaan wax bannaanka iska yaallow maxaa yeele maanta duqyaanka ay sameeyeen iyo kibirka iyo isla weynanka iyo inay ilaahnimo sheegteen koonka annaga unbaa ka talina ay yidhaahdeen oo odaygii buush ahaa uu ku hoggaamiyey uu yidhi waxa weeyaan adduunka annaga ka talina halka uu soo istaagay tii bay hayaan dariiqeedii ilaa haddana waa ka soo taraajuc ila ay yihiin marka taasaa u sababa damaarka maanta ku dhacaya iyo mid ka sii adag oo maalin kasta aayaad baa la tusayaa si ay u soo laabtaan marka mid ka sii adagna wuu ku dhacayaa insha allahu tacaala wayna baaba'ayaan sababtana ayaga gacmahooda ku shaqaysta duufaanta milton ayaa noqotay tii ugu saamaynta badneed ee soo marta dalka maraykanka sida ay sheegeen cilmibaarayaal u dhashay dalkaas waxayna ka dhacday gobolka florida horraantii bishan oktoobar cabirka dhaqaaqeeda ayaa gaaray boqol iyo konton mayl saacadiiba waxay burburisay kaabayaashii dhaqaalaha iyo inta badan dhismayaashii ku yaallay gobolkaas dhismayaasha ku burburay waxaa lagu sheegay inay gaarayaan laba boqol kun oo guri oo isugu jira kuwo la degan yahay iyo kuwo ganacsi sidaas oo kale waxaa go'ay waddooyin waaweyn oo gobolka ku xiri jiray gobollada kale ee dalka iyadoo ay go'een in ka badan konton buundo intaas waxaa usii dheer khasaaraha duufaantan ay sababtay in ay burbureen beerihii gobolkaas ku yaallay kadib markii ay halakeeyeen daad ka dhashay roobkii duufaanta duufaanada oo ku soo laalaabtay dalkan maraykanka dhaqaale intee la eg ayaa ugaga burbura sannad walba dadka ku nool dalkan oo lagu qiyaaso wax ka badan saddex boqol oo milyan dadku markay ka jeestaan inay ka fikiraan aayaadka allah wuxuu u soo diraa qaar ka mid ah aayadahaas si uu u xasuusiyo jiritaankiisa awooddiisa iyo inuu koonkan gacantiisa ku jiro roobabka daadadka mawjadaha badda abaaraha cudurrada qoraxmadoobaadka iyo astaamaha kale ee ka jira caalamka waa calaamooyinka allah ee uu ku sheegay qur-aanka kariimka wuxuuna addoommadiisa ka dalbay inay ku fikiraan ummado badan ayaana lagu halaagay aayadahaas mar kasta oo ay khalqiga allah subxaana wa tacaala u dhowaadaan wacyi iyo garasho ayay u yeeshaan waxyaalaha ka socda hareerahooda balse marka ay ka fogaadaan allah subxaana wa tacaala waxa ay isku qanciyaan sharaxaadaha maadiga ah ee aan wax xiriiri ala lahayn xaqiiqooyinka koonka iyo abuurkiisa balse ugu dambayntii sheekh cali katiin ayaa sharaxaya xalka keliya ee uu maraykanku uga bixi karo dhibaatadan alxalu lwaxiid halka xal oo keliya laba maan saddex ma ah waa hal arrin oo keliya wey in allah subxaanahu wa tacaala u soo laabtaan dhibaatada ay ku jiraanna ay ka baxaan arrintaa hadday sameeyaan waxa mashaakil haystooo dhan waa burburayaan way miirmayaan way dhammaanayaan sida cusbo haddii biyo lagu rido cusbadaas biyaha ay ugu dhammaato ayay ugu dhammaanayaan taasna waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala inay u soo noqdaan ay toobad keenaan oo ilaahay rumeeyaan oo diinta islaamka qaataan oo sharciyada ilahay ku dhaqmaan oo cudwaanka iyo gardarrada aan geed loogu soo gabban ee caalamka islaamka ay ku hayaan ay ka joogaan intaa haddii laga helo ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu ugu beddelayaa dhibaatada haysata wanaag iyo khayr buu ugu beddelayaa waxaanna way ka baxayaan wey marka halkaa xal baa ka muuqanaya meesha oo keli ah arrintaa hadday qaataanna waxa dhan wanaagsanaanayaa wey maxaa yeele dadka ahlu kitaabka ilaahay subxaana wa tacala wuxuu noo sheegay hadday diinta qaataan oy ku dhaqmaan in ilaahay subxaana wa tacaala barakaatu sama wal ardi u furayo oo cidhaarka waxa baraka yaalla iyo wax dhulka yaalla waa loo furaya marka taa hadday qaataan waxaan masaa'iban waa ka joogsanayaan wanaag iyo khayr bayna helayaan adduunkana waxay u noqonayaan hoggaan saalixay u noqonayaan laakiin haddii ay sida hadda ay ku jiraan ay ku socdaan ciqaabkii iyo carada ilahay ku sii badanaysa mar kastoo ilaahay caradiisa ku dhacdana way sii halaagsamayaan wey marka waxaan kula talinaynaa inay arrintaa ka joogsadaan oo muslimiinta dhibka ay ku hayaan ay ka daayaan oo dadka masaakiinta ee waxa weye dhibaataysan ee falastiin iyo lubnaan iyo caalamka islaamka oo kale dhibaatada ay ka wadaan dadka marastahay duqaynayaan baabi'inay dammaarinayaan inay ka joogsadaan arrinta noocaasa oy ka toobad keenaan ilaahay u soo noqdaan fasaadkaana ay joojiyaan sidaasa marka iyagana dhibaatada haysataa ay ku joogsan kartaa oo keliya dowladda maraykanka ayaa mar walba u sababaysa soo noqnoqoshada duufaanadan inay keento isbeddelka cimilada taas oo xaqiiqada ka fog hay-adaheeda qaabilsan isbeddelka cimilada iyo khubaradaheeda ku takhasusay cilmiga jiyolojiyada ayaanan ilaa iyo hadda wax hal ah u helin musiibadan rabaaniga ah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم وهقق shariif sheekh axmed ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxmuud isagoo khudbad ka jeedinaya kulanna yeesheen xisbigiisa ayuu madaxweynihii hore ee dowladda federaalka shariif sheekh axmed wuxuu weerar afka ah ku qaaday xasan sheekh wuxuu ku eedeeyay keligii talisnimo iyo in uu dalkan u horseedayo xaalad hubanti la-aan ah sidaas darteedana loo baahan yahay in laga hortago qorshaha xasan sheekh uu damacsan yahay sida uu hadalka u dhigay dhammaanteen waxaan ka dharigsannahay xaaladda dalka oo ku jiro marxaladda siyaasiga oo maraayo marxaladda amni midda dhaqaale midda bulsho oo kulligooda aanan ku qanacsanayn sida wax u socdaan inaan wax ka bedelnana waxay ku xiran tahay inaan isu geyno awooddeenna fikirkeenna caqligeenna xoolaheenna maxay ahaato xisbiga keliya ka dhalatay kow iyo labaatankii sano iyo fawdadii weli waxay noo riixaysaa in hal xisbi dalka uu hogaamiyo oo laga ilaaliyo xisbiyo kale taas marka waxay u baahan tahay in loo soo jeedo loo foojignaado asbaabtu waa kala duwan tahay xisbi in doorasho lagu aadaa keligeeda macna ma samayso xisbigii kacaanka xisbi u ahay keligistalis u ahay xisbigaa doorashada lagu aadayay isagaana la dooranaya africa inteeda badan axsaaba ka jirta labaatan sano soddon sano maybe ka badan marka midka xisbigaan raadinayna makaasa maya maxaa yeele dib inaa dib inaan ugu laabano dictatoriyad dib inaan ugu laabano nidaam kalitalisa lama aqbali karo soddon sano oo dagaal sokeeya iyo kow iyo labaatan sano oo dictatorshiba inaan haddana dib ugu laabano yani xukun qalloocan oo aan waxba laga dhihi karin oon ra'yi lala bandhiga karin oo hadda aada maqlayseen dastuurkii dal waxaa isku haya waa dastuurkii dastuurkiina meelaa la iska dhigay marka yay tahay inay ka hadlaan waxay tahay inay ka hadlaan axsaabta siyaasiga maxaa yeele ayagaa u socda doorasho axsaabta siyaasiga marka haddaysan u diyaargaroobin arrintaas waxa la qorsheynaayo inay suuro galaana dhacaysa markaas kadib qaylo iyo buuq inay yimaadaan macna ma samaynayso
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
وهقق dhowaan sida wararkeegaba aynu ku baahinay waxaa magaalada jigjiga ka dhacay shir ay xabashidu soo qabanqaabiyeen kaasoo way kasoo qayb galeen inta badan odayaasha itoobiyaanka ah ee degan gobolada u dhow soomaali galbeed iyo sidoo kale soomaali galbeed gobolada ku yaala iyo sidoo kale tiro odayaal aan badnayn oo la sheegay inay ka socdaan soomaali galbeed in badan oo ka mid ah itoobiyaankii meesha joogay ayaa waxaa la sheegay inay matalayeen soomaalida ku dhaqan dhulka soomaali galbeed oo etoobiyaanku xoog uga haystaan soomaalida haddaba arrintan maxay uga dhigan tahay soomaalida ku nool soomaali galbeed waxaan arrintan ka wareysanay aqoon-yahan ramadaan maxamed ciise ayaa qodobkan wax ka weydiiyey aqoon-yahanka aqoon-yahan ramadaan soo dhowow sidee u aragtaa in shirka ka dhacay soomaali galbeed jigjiga ay dadka soomaalida beddelkeedii ay ku matalayeen dad etoobiyaan ah
hadday wax fahmayaan wixii lagu celceliyo la dejiyo baraatikaha la siiyey barnaamijka waxaa la yidhahda waa tiyoriya baratik tiyori waa waxa afka lagaaga sheega baratikana waa wixii itusoo itaabsiye laguu tuso ficil ahaan lagugu sameeyey shirkiyo soomaali wax fadhiyaahoo wax yaroo ah oo maaragtay oo ka labaqsada wax yaray u tuuraan sunuudda bisaa meesha soo fadhiisa agarkooda wax yimid oo meesha matalaa jigjiga waxyaan etoobiyaan meeshaas iyo meel ka darnaa ku socotaan micnaa inay waddankii la wareegayaan oo ay qorshahoodu yihiin deegaan ahaan inay u qabsadaan waddanka dhanba qaataan waaba dad isla waa dumarkoodiyaa ku jiifa iska daa raggoodii raggoodii iska daa dumarkoodiyaa ku jiifaba inay la wareegaanba waddanka annaga hooyada soomaaliyeed waxaa laga yaabaa inay ka bixi ka dhammayn bacanjeera dubiddii ilmaha raashinkoodii marka meeshaasay xaaladdu u socotaa jigjiga ama soomaali galbeed ee xaalkeeda halkaas marayo hadda waxaa lagu deegaameynayaa etoobiyaanka dhankan waqooyi ilaa bari iyo qaybo ka mid ah gobollada soomaaliya marka ma laga yaabaa inay ku dhacdo sidaasoo kale sida hadda maanta jigjiga haysato waa sadar muuqda su-aal ka dhan soomaali waxay tiraa sadar muuqda su-aal ka dhan taas shaki kuma jiro in ay u socdaan lana gey doono meesha hadda ay falastiin israa'iil ka joogto ayagoo meel yir heesto ah lagu soo maray intaan yaray intan nagu soo rareeray noo keeneen dhibka maanta ka jiran waa arkay markaasa waxaa la leeyahay doqonta waxa lagu maran haabiyo dimuqraasi demuqrasi hadday ayagu ku dhaqmayaan waxay sheegaan qofku waa xore maatada iyo marasta la laaynayo ee laga qayliyo ee xuquuqda aadanaha lagu tunta la leeyahay la soco maaha dad muslimiina muslim waa kan loo wada midooba in la dilo haddii ilaahay qur-aanka kuugu sheegay adiguna aad baraarugsanayn tabtina waa sameeyeen waana jidkii hadda ku socoto somalilanna hadda haddaan ilaahay u bixinin faraj wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahi waa foolxumo annaga cawaaqibteeda aan ka shallay doonno dimuqraadi wax laydhan ma jiro waxaa lagu laynaya falastiin ilma sabiya oo hadda umushi ka baxay iyo isbitaaladii dadkii maatada ahay lagu laynaayo ee adduunkao dhan wada arkaayo maaha wax qarsan waa wax la wada arkaayo muuqaaladooda bannaanka ay wada yaaliin ee haddana haddee moogtahay caqliga inuu shaqeeyaa loo baahan yahay caqliga inuu shaqeeya tabtiyaa lagu tegi doonaa waa lagu soco doonaa cidda garab la siinayn waa adinka la soco waa ayaga etoobiyaanka cidda garabka la siin doonane waa ayaga hadhowna adinkaa laydinku baabi'i doonaa haddana waaba la soo dhowaysto muuse bixiyaa waxuu yidhi ka daranoo dibi dhal muuse biixyaaba baddi ii soo dega konton sano war konton sano waaba isku dhammaataba waaba waddankii gacantaa lagu dhigo dadka meeshaas ku aadan haddii codkayga ii soo gaara ay maqlayn waxaan u sheegaa walaalayaalow ka dhiidhiya arrinkaas asigaa ka dhiidhiya wallaahi haddaan laga dhiidhinine owlaadiinna dambe xumaanta iyo dhibaatada ay la kulmi doonaan wax inta lagu sheegi karaa maaha
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waahagaag dhowaan dowladda federaalka waxa ay magaalada muqdisho ka hirgelisay sida ay sheegtay qorsho ay ugu magacdartay diiwaangelinta dadka nool iyo kuwa dhintay kaasoo ay ku doonaysay inay lacaga dheeraad ah uga qaadato dadka ku nool magaalada muqdisho arrinkani ayaa waxaa si aad ah uga qayla dhaamiya bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho waxgarad soomaaliyeed ayaan arrintan wax ka weydiinay saameynta ay bulshada muqdisho ku yeelan karto haddii sida ay dowladda federaalka rabto u hirgalo wariyahena zakariya cumar ayaa waxa uu falanqeyn qodobkaasi ku aadan dhexdhigay nabadoonada kale ah nabadoon maxamed yuusuf xasan oo ka mid a waxgaradka soomaaliyeed iyo nabadoon cali cusmaan abu caaisha iyo sidoo kale cali oo ah hafayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada hiiraan ugu horeyn waxaan soo dhoweynayaa martida waan idinkaga mahadcelinaynaa fursadiinna ee aadna siiseen kusoo dhowaada raadiyaha islaamiga ah ee alfurqaan waa aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin waa ku dhownahay waa ku dhownahay adeer ilaahi subxana watacaala ajir fara badan idinka siiye baxda iclaamka aad baana si gaar idinku mahadcelinaa insha allah sida aad ka warqabtaan magaalada muqdisho oo ah caasimadii ummadda soomaaliyeed dhibaatooyin badan ayay la nooshahay hadda waxaa soo cusboonaaday ama ay ku dhawaaqday dowladda federaalka diiwaangelin guud oo laga sameynaya caasimadda maxay tahay ujeedadeeda maxayse bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ay usoo kordhinaysaa arrin la yaab kale oo muqdisho ka bilaabatay waa arrin runtii aan la yaab leh oo qof kasta uu la yaabayo waayo dhibaatooyin fara badan ayay muqdisho la leecleecaysay awalaa lacag baada lagu haystay wax walba lagu sameeyey waa wax aad loola yaabo in dadkii mid dhintay iyo mid nool aan la dhaafin dadkana waxaan filaynaa arrintaas iyadaa inay ku baraarugaan waxaan anagu dowlad uma naqaano kolley dad dowlad u yaqaano waa jiraan waa koox qowlaysata ah in dadkii dhintay iyo dadkii noolaa iyo yacni jawaabkii dadka la baaranayo waxaan leeyahay aniga isbaaradii sagaashan iyo kowdii markii dowladdii maxamed siyaad barre ay burburtay ummadda lagu hayay kufsigii iyo boobkii iyo dhicii ayaa ummadda dib loogu soo laabay tiyaa la casreeyey oo magac kale loo bixiyey shaarkii caddaa ah inta la bedeshaa shaar guduudan lasoo qaatay waa mooryaantii sagaashan iyo kowdii oo shahaadaladirirka ahay barnaamijkay wadeen sidaas ayaan u aragnaa annagu dhibaatada ummadda haysata waanaba kasii daran taha marka la fiiriyo waxaan markaan siinayaa nabadoon maxamed sheekh yuusuf oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed dhibaato intee la eg ayay bulshada magaalada muqdisho ku haysaa diiwaangelintan
dhibaato fara badan fara badan ayay ku haysaa dhaqaalihii iyo damiirkii iyo dadnimadii intayba way dileen saan og tihiin amaan wada ognahay waxaa ka horeeyey diiwaangelintan oo nin qof nool iyo qof dhintay iyo qof aroosaya la kala macneeyey oo qarshaad fara badan loo kala sameeyey waxaa ka horeeyey adeegay adeeganayan in lacag laga reebayo maxaa la yidhaahdaye dhaqaalihii soomaaliya sidii loo baabi'in lahay unbay nimankan meesha muqdisho joogo usoo tafaxiiteen ummadduna way ku dhiban tahay falka ay sameeyeenna yahuud ayaa insaanka intaan annaga ka warqabno ugu dhagar badan ama ugu xun cid samayso gaalo ah ama maxaa la yidhaahdaye nooc kasta ha ahdaane gaalada oo caalamka ku nool cid dadka dhintay iyo dadka aroosaya iyo dadka nool iyo diiwaangelin iyo kaamero iyo lacagta adeega oo lacag laga reebayo ma aan maqlin waa wax ku soo kordhay ummadda soomaaliyeed falkii xunmaayo guracnaay ee dadka bacda lagu dhalaalin jiray dhaqaalo loogu qaadi jiray meydkoodan laga gadan jiray unbay dib u soo celiyeen midaanna waxaan dhihi karnaa meeshii ugu xumeed ayay taagan tahay wax u haray oo bini'aadan lagu sameeyo ama dhaqaalihiisa lagu dhaco u dhiman ma jiraan dhihi karnaa dowladda federaalka inay canshuur ama lacag ay ka qaada bulshada inay ku soo rogto maahane maxay u qabatay iyada oo aad xusi kartaa oo bulshada ay ku celisay dowlad annagu waanu arki jirnay calmaani ah oo aan shareecada islaamka ku shaqayn laakiin ka bedelan midaan waan arki jirnay dowladdaasi waxay ahayd dowlad maaragtay dadka daaweysa oo jidad u dhista oo waxbarta ayay ahaan jirtay waxaanu waa magacoyaal waa wax mu'aamarada shisheeye ay samaysteen moog horta waxaanay dowlad ma aha ummaddii la dhacayey oo maydkoodii wax laga qaadanayey oo lafahoodii lasoo qufay waa waxaan weli caalamka ka dhicin ayadii haddana waxaa loogu dara ammaan darro iyo kufsi iyo askarigii shal canshuurta ka qaadanayey oo baadda ka qaadaa haddana isbaaro u dhiganaya oo gabdhihii muslimiinta ahaa ee cafiifaadka ahaa yacni kufsanaya oo dhacaya marka waa arrin runtii qofka bani aadamka maskaxdiisa ka weyn yacni arrintii shareecadii islaamka oo dib loo muujiyey ayaa gaalada u cuntami weyday arrintaanuna waa arrin mu'aamarada shisheeye ay ka dambeeyaan si aan soomaaliya aanay nabad u helin oo shareeca islaam iska daaya xataa dowlad soomaaliyeed ama calankii xataa daaquudka ahaa ee lahaa maaragtay shanta gees lahaa ayaa la rabaa in la baabiyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed ee lala dagaalamayaa ummaddu waxa fahanto dhigaha ha furto nin oday ah oo wax badan u soo joogay ayaa tahay ogaalkaadii ma maqashay ama ma aragtay dowlad meydka dadkeeda canshuuraysa ama diiwaangelin ka rabta maya ma aan maql tan ka hor waa wax lala yaabo gaale i muslin wax sameeyey xataa fircoon taariikhda marka laga sheegayo ma dhicin in ummad dowladda loo sheeganayo inay yihiin waxay loogu bedelayay cashuurtii laga qaaday in ay noqoto in meydkooda laga gato weli ma aan maqal manan soo gaarin mana filayna inay jiraan waxaas wax lamid waxaan dhigi karnaa taasi waxaa caddayn u tahay inay dowlad ahayn waxaa kaloo caddayn u tahay in burbur horseed ay u tahay oo ummadda soomaaliyeed ummad gumaysi diid ah aad garanayso dhibaatada iyo maxaa la yidhaahdaye ficilada gurcan meelaha ka imaadayaan iyo soo amraaya awaamirtaas ka socota garanayso waaye waxay caddayn u tahay aan dhihi karnaa burburkooday horseed u tahay intiireedoo dadkii yaraayoo la siraayo dowladnimada lagu siraayo haykal dowladeed loo sheeganayey calan daaquuda loo joojinayo lalahayo calankiaan soo celinay dowladnimadaan soo celinay wixii la dhahayay unbay ficilkoodii ayay beeninaysaa waxay sheeganayeen oo qowlkoodii ayaa ficil ahaan u beeninaysaa dowlad dhan oo ummadday sheegaysa inay matalaysa qofkii guursanaya lacag ka soo raadinaysa maxay tilmaamaysaa arrinta arrintaas waxay tilmaamaysaa horta nimankan wax alla waxay rabaan ayay samaynayaan niman caqli le ma aha niman wax fahamsan ma aha niman xataa qaabka gaalada ayada soo adeegsatay qaab ay ku shaqeeyaan qaab ka bedelan oo guracan ayay ku shaqeeyaan qofka aroosaya asaga ayaa maanta taakulayn u baahan waayo dadka aroosaya waa dad muslimiina dhinka muslimkaana waxaa la rabaa inay muslimiintu badato yacni isbaaro ayay dhiganayaan marka waa isbaaro yaan la guursanin yaan maaragtay wax dhaqdhaqaaqa la arag waxyaabo noocaasa ayay samaynayaan weliba arooskan ay isbaarada u dhiganayaan waxaa ka sii daran oo mucjizo ahoo la yaab leh lafihii dadkii dhintay afartan sano ka hor ama konton sano ka hor nimanka gadanaya ee dhahaya hanala ka gato marka qof aroosaya inay wax ka qaataan wax baciid maaha wax wax fog ma ah taranka ummadda soomaaliyeed ee lala dagaalamayaa horumarkaa la diidan yahay waxaa la diidan yahay ama qof muslima oo kelimatu laa ilaaha ila allahu la amuu dhashaa ayay diidan yihiin nimankaanu diinta waa niman ka baxay xataa gaalada asalkaa waa ka dhaqan xun yihiin geesinimadii reer muqdisho aaway wargeesinimadii aawo talyaani lagu eriyey aaway wartii etoobiya lagu eriyey aaway wartii bortakiis iyo lagu hor joogay gaaloo dhan markay isu timid oo afartanka sano cuqabataynta saartay geesinimadiinna ah waan leeyahay war dad yahow waxaan mar labaad ku soo celinayaa waa la doogayaa la dacaroon gaaro waa jebaysaa ha isdhiibinaa idin leeyahay
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhowxa waraysiyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي